musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa oo biri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka puntland ayaa maanta kusoo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan dhinacyo kala duwan ayay khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aada u danaynayaan xildhibaanadana ay kusoo jeedan karaan waxaa ka mid ah dhanka amniga dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka puntland iyo federaalka musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa cali cabdi awaare puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yar tahay is-aaminadii midnimadii sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay puntland xogaalnimadeeda waxaan halkan idinku ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiyo ah madaxweynaha wakhtigiisa sii dhammaanaya cabdiweli maxamed cali gaas ma qaadan ma qaadan karno dayn mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah mana hesho kab miisaaniyadeed oo bannaanka ah waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo ay abaaruhu ragaadiyaan mar walba waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horreeyaan dekadaha garoomada jidadka si aan u helno maalgashi deg deg ah cali ciise cabdi dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama ama dadka ay u muuqdaan ma hanan kabto markaa qarannimada sifadiisa ciidanka noocaasoo kale ah lama dhisi karo mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn ma suuragal ah aniga fakarkayga adanna waa laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaahar leeyahay ciidankuu maaha haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuu maaha maxamed cismaan calimaad musuq maasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo waxaa iga go-an in in aan ilaalinno hantida ummadda si loo xakamayo musuq maasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud xisaabiyaha guud iyo guddiga maaliyeed maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maaraynayo hantida ummadda waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne iyo faarax cali shire puntland waxay jirtay labaatan sano waxaa lagu waxay ku waxay waxay gaartay horumar waxay dhisatay dawlad leh tiir saddexda tiir ee dawladnimo hase yeeshee maanta puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda ma laha amni la isku hadlayn karo ma laha dhaqaale meel mar ah ma jiro garsoor lagu kalsoon karo lagu kalsoonaan karo sidoo kale hay-adaha dawladdu waxay gabeen waajibaadkoodii ma jiro adeeg bulsho oo taaba taabagal ah waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda puntland dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo keliya aysan xaalku ahayn balse ay ku xidhan tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xooggan oo uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo kow iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha halka kow iyo toban kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku-xigeen nuux muuse birjeeb v o a garowe